bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanta fayda ha ka dhowaada dhegaystayaal barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo liito belle koowaad sannada labada kuntum iyo anaysiyeedku dhegaystayaal qodobadaysan ka dheega doonta barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo oo dhamaadan waliba iyo kumid ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka maarayntiiyoonay masiibooyinka xukuumadda federaalka ee soomaaliya sidiiranlan ka dhoway magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaasna uusa booqdi kaamatasha gaadisan ee ka yaala magaalada baydhabo duleedshe madaxweynigii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo xukuumadda xiligan jarta ee nabad iyoonay nololka tilmaamay in cabburun iyonaysaasoo kaleeta dhoorgobashiyeeda wed mayse kujare in galmudug yeedala kujaradii miisaaniyaddii lanka talagali taasoo xukuumadda federaalka ee soomaaliya yeedananka talagali barnaamijka kulanka idaacadda warsanka magaalada baydhabo dhegaystayaal antoona kaguda jarno wali abaysan ka dheega doontaan waliba iyo kumita nagada doonan ee unina siinka hayna ee dhegaystayaale dowladda federaalka ee soomaaliya weliba yeeda argoosi yeeda kuwadda ee qof kasta ku qaybgalay heliiskii kambala ekoodha taas xilligan aan muuqata in yeedinta todolka yeeda ku dareerta xukuumadda xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo arantaasusina ku hadali maamulka gobolka banaadir iyona jamciyadda quruumo ku dhexaytana welibaya shal saxiidana heliisii mashruuciye laka dhisa doona qeybo shalgadiisan ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal antunaka gudan jeerna saasoo kale waliyaaboysan ka dheega doontaan wanina siinka ahayna welibayo kumid nagada doonane maamul goboleedka puntland yose wasiiro ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya yeedan diidi iyo kadegadan magaalada garoowe qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaalka dheega doonta barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markale ka dhowaada barnaamijka hatay dhegeystayaal kulanta fayla ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeyay waliba huseeye xamse huseeye wasiirka wasaaradda gargaarka maarayntiyanay masiibooyinka xukuumadda federaalka ee soomaaliya geekayaha deeri magaalada baydhabo warbixin use odhibani haye moodi xusni
booqashadan maanta magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ku soo gaaray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka ka tirsan wasiirka ayaa ugu horeyn waxaa xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna iyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kadib qaabilaada xafiiska madaxweynaha lagu qaabilay wafdiga wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda soomaaliya kadib waxa ay kormeereen xeryaha dadka barakacay ay degan yihiin ee magaalada baydhabo halkan oo ay degan yihiin kumanaan dadkii abaarihii horey ugu soo barakacaya wasiirka ayaa xaaladda dadka barakacayaasha u kuurgelayay gaar ahaan dhanka nolosha biyari xeryaha qaar ka jirta iyo weliba dadka barakacayaasha oo gargaarkii horay ka go'ay wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda soomaaliya ee booqashada kusoo gaaray magaalada baydhabo maanta xamse sayid xamse ayaa waxa uu ka hadlayaa booqashadiisa baydhabo wasiirka gargaarkii maaraynta mas-uuliyiinka ee galbeed iyo maxaa yirahda dulbiilaha qorsheynta iyo maxaa yirahda runta safarkeyga maanta waa safarka ugu horeeyaan soo baxay magaalada waxaa ugu dambaysa maalintii mudo doorte waxay noqota waa safar ku wareegaan soo baxay sababtaan umid meesha waa inaan furgeeyo xaaladda ee gobolkan ku socono sababta hadda waxaa soo wajahan xilligii jilaal ah waxaa rabnaa marhaba aan la kulmus aan la hadal aan ulo meel isla dhigi lahayn xaaladda barakacayaasha iyo xaaladda guud ee gobolka runta lisanskan roob fiican weyn deerka marka diyaargaroogyaan ku jirnaa arrimahaas marka aan meeshaan ugu mid arrim shaqo waxaan ku jirna inshaa allah subxaana wa tacaala
booqashada wasiirka uu ku samaynayay xeryaha dadka barakacay ay ku jiraan ee magaalada baydhabo waxaa ku helinayay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyadoona warbixin guud laga siiyey xaaladda nooleed ee xeryaha dadka barakacay ay ku jiraan dhanaga kalena hadhowayowka kiisha kusuko saxaafadda welibas wada jirayo hadaleen maamulka gobolka kan degmada iyona wasiirka wasaaradda maarayntiina masiibooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waanoyoon hadhowayowka iyo ku بسم الله الرحمن الرحيم وضعنا دوان وزيرك لقاءك مار مسيبين جدا فرالك وزيرك ده مار مسيبين جدا فرالك يوجد دولها مساعدة خشنك يوكيل كسانا مهيدا مر مدارجة تسكن من تلك هي الفرع صلي بوانا نسيك بوانا دولة دولة مقرن دار بيدو وانا وزير مرأس أباوك دولة أخرى طبعا ده مقرد بوليسي وزير كمان بمرون الوحيد اللي ما عندنا مشكوش ان هو مدني بيرون يكون بركاته برون من وهي قصور لا يزدح بقول يطلعتو كام قدر يجي له جاي لا يوم هو فكرت وكوس يوم يبغى يوم راس ترم بالدبي طبعا درام هو كده قدر من بحنا فوات كده من بواس من بورن بانا ما فوق درام بما جبت ما دام رفض من فروق بلا فرات لا يبغى وسكتوزي dabcan dhacdama dhib badan boodaan badan ay biyaan badan iyo waxyaaba badan ay booxyaa ee dhiig badan waadu marmay baahan badan inuu gaad badan oo yana badan ila ay dowladda federaalka dowladda ku naga iyo hay'ad sanqad ay buu tamam ku baa inuu gaad badan badan badan insha Allah kulli tamaam ku tiin badan baa taan doonta pero baad ma taas mutan gaad samay buu ante ka oo kaamil kaam ay buu hayaa isu waa lambor iyo ee ee dabo oo qof duwaga waa badan soo marka waa dareenka konton kun oo qoys aygu ayaa yaa yaa nagaa marka insha allah kulli habo beetu ba fiil doonta dunida idinida fartii mid waa taamini buu ayaa ku soo markaya ee dhawaantan ma ismay qorsheynay mid waa inuu uu diino oo madam injection ka baaday marka mid waa baaday dadka ka mid ku nooleen mid waa ee dhumay waa oo shakhsiga mid ku nooleen maamulka dowladda hoose iyo koonfurda beelaha mid waa diinay inuu qorsheynay لكن أنا برك عياش وما بدرنا نحن نقول نبدي في المستقبل مرك بورس شافنا نقول وشافنا نقول يعني نقول برا إن شاء الله كل يوم رتوب نقول برا نقول يوم ما استرا
بسم الله الرحمن الرحيم من تعالى يوم سنة هنا مجال بيدو كسر وأنا وزير كذا من الأمانين سيبويكا سلطان شمس سيد حمزة وبمشان وليد الأرض بيضاء ujeedada maaragta qodofiisu waa inuu ku jiro barkacayaasha qayban magaalada baydhabo iyo xaalada guud ee baydhabo waxaana wasiirka inshaalla waa hogaamin doona maxkamadiska inaan sidii loo hormarin lahayd xaaladda si loo naaji lahayd xaaladda barkacayaasha شاء الله هو كيف درس في معلومة من المزيد سلوه كدوة سلوه هنا أنا بتجوجا الدولة الوشيلة أنا بتجوجا الدومي حد كملا وزير كلا يجوجا واحد
السلام عليكم waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo magacda mustafa cabdinuur wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamulka gobolka galbeed iyo maxaa yidhahda wasiir golaha qorsheynta iyo maxaa yidhahda golaha
borow borow baaryow beday beday bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogtaa lahayan belanay wale kuwarsadaw baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah isbaqaarkun walaalo ooflow umadirdhan baqaarku walaalo ooflow liin isan sewalsiin ku eyin baqaarkun baqaarse ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhabo ba ilaaya bagaash kumbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belanay bulshada baaran jeewa markiiba ku bayaansada birbiyo injeedaan baqaarka walaalo ooflow baqaarka walaalo ooflow baqaarka walaalo ooflow leegwiiras baydhabo gudaashe bababababababa beera beer ku fayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisurun iinboobsidoy baariyow baarankaas baab goone waa baqaarse baqaaran ku sareeya baqaarkii badroonishii haysada bajeele ganacsi bagaashii miraay ee bulshada lakama cableeyo baqaare kaasaan sare beled maaw baydhabo gudaashe bayaani maga
madaxweynigii hore ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud yase sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya nabad iyonay nolol iyada wada cabrin siyaasadeed iyonay dadka guud ee siyaasiyiinta xaalka dalka xilligan jiran iyada ahayn xillo muhiime maanta waxaa muuqda jawi ay ku dheehan tahay cabsi iyo caburin ciriiriga saaxadda ciriiriga saaxada ma saamaynayso siyaasiyiinta oo keliya ee waxay sidoo kale saamaynaysaa dareenka iyo nolosha dadka soomaaliyeed oo dhan tusaale ahaan dadka danyarta ah ee noloshoodu ku tiirsan tahay dakhliga maalinlaha ah waxaa ka soo yeerayo cabashooyin ballaaran kii gaari gacan ku xamaalanayay iyo kii gaari dameer ku shaqaysanayey iyo hooyadii ilmaha dusha ugu xamaalanaysay iyo tii waddada dhinaceeda shaahi ku gadaysay way ku adag tahay maanta nolosha maadaama ay marar badan magaalada kale xidhan tahay isu socodkana uu adkaado sidoo kale waxaa cabanaya kuwa ku shaqaysta baabuurta wax daabula sida kuwa qaada badeecadaha dukaamaysiga xaafadaha kuwa ka shaqeeya dhismaha ee daabula dhagaxa carada nuuradda iyo wixii la mid ah oo marar badan waddooyinka ay ka xihan yihiin oo aan fursad u heli karin in ay shaqaystaan si ay qutulyoonkii u helaan sidoo kale marka kii maalgashiga sameeyey ee dhisay hoteel bilicsan ee leh adeegyada shirarka lagu yidhaahdo laguma shiri karo hoteelkaaga weliba si gaar ah shir siyaasadeed laguma qaban karo hoteelka sow niyad jabkuma aha kuwa kale ee samayn lahaa maalgashi sidaasoo kale ah ee magaalada iyo bilicdeeda soo celiya sow ma aha hoos u dhac sidoo kale ku yimid dakhliga dowladda ee ay ka heli lahayd iibka adeegyadaas iyo canshuurta kala duwan ee dowladda ka soo geli lahayd lacagahaas la isweydaadsaday sow iyaduna meeshaa kuma baaqan sidoo kale hay-adaha dastuuriga ah si ay u qutumiyaan sharciyada lagama maarmaanka u ah dowlad dhisidda iyo dejinta siyaasad cad oo tilmaamaysa meesha loo socdo si aan looga kala habaabin si aan loogu kala habaabin waddada dheer ee dowlad dhisidda loo marayo waxay u baahan yihiin in la ixtiraamo la garab istaago loona madax banneeyo shaqooyinkooda loo igmaday ee ay u dhaarteen waxaa hubaal ah oo aan shaki ku jirin in hoggaanka sare ee dowladda aanay ku heshiin in oo aanay ku talin marnaba in dadka la dhibo hase yeeshee waxaa habboon maanta hogaamiyaasha dowladda inay ka warqabaan tabashada iyo taaha ka soo yeeraya dadka soomaaliyeed guud ahaan walaalayaal shaki noogama jiro in safarka lagu gaarayo dowladnimo dhammaystiran oo leh qarannimo buuxda uu dheer yahay sahaydiisuna ay tahay kalsooni iyo is-aaminaad la is-aamino is-aaminaad dhex marta dadka soomaaliyeed dhexdooda iyo dadka iyo dowladda haddii aanay is-aaminaaddaas imaanin horay u socon mayno haddaba maanta waxaa la joogaa wakhtigii aan hurdada ka toosi lahayn oon dhammaanteen u guntan lahayn qaabaynta soomaaliyada cusub ee suurtagalka ah waa maxay soomaaliyadaas cusub ee suurtagalka ah walaalayaal waxaa maanta waxaan maanta ku taagannahay waddo aan ku sii tiigsanayno soomaaliya cusub oo ka duwan tii shalay waxaan aaminsannahay in soomaaliyada cusub ay ka reeban tahay dhammaan asbaabihii sababay inaan ku dhacno hogga dheer ee aan maanta ka soo baxayno asbaabahaas waxaa ugu waaweyn dhowrisla'aan ku dhaqanka dhowrisla'aan ku dhaqan iyo ku dhaqan la'aan xeerarka u deggan dalka labo cadaadis iyo caburin ku salaysan takrifalka awoodda dowladnimada saddex xakamaynta ama xirista saaxada siyaasadda iyo xurnimada cabiridda ra'yiga qofka afar sii kala aamin bixidda kasoo ifbaxay kasoo ifbaxaya lakabyada kala duwan ee dowladnimada shan abuurista xaalado aan muhiim ulaha muhiimad u lahayn dowlad dhisida laakiin abuu laakiin abuura sii kala shaki iyo sii kala fogaanshiyo xagga kalsoonida iyo is-aaminaada dadka iyo hay-adaha dowladda dhexdooda haddaba walaalayaal soomaalidu waxay ku maamaadaan talada adaa ku nool ee iyada kuguma noola waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo talo si looga gudbo caqabadaha aan kor ku soo xusnay dhammaan ama ugu yaraan qaar ka mid ah xisbiga midowda nabadda iyo horumarka u b d wuxuu soo jeedinayaa talooyinka hoos ku qeexan kow hoggaanka sare ee dalka u istaago abuurista jawi soo celin kara kalsoonidii lagu wada shaqayn lahaa isagoo kaashanaya hay-adaha leh sharciyad la tashi sida xisbiyada siyaasadeed iyo shakhsiyaadka muuqaalka iyo maqaamka ku dhex leh bulshada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dadkana lala socodsiiyo si ay kalsooni ugu helaan wada tashiyadaas iyo waxa ka soo baxaya kalsooni u siiyaan wada tashiyadaas iyo waxa ka soo baxaya labo hoggaanka sare ee dowladda isagoo kaashasorry saddex in la furo saaxada siyaasadda si dowladda loogala shaqeeyo ajandayaasha siyaasadeed ee hortibinta leh hortibinta u leh dowlad dhisidda dadkuna ay fursad u helaan ay talo ku qaataan talana ku bixiyaan afar in la dagaalanka nabadiidka laga qaybgeliyo dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada joogitaanka nabadiidku ku raagay ee aan la dhihin annagaa idiin maqan oo keliya hortabin deg deg ah in la siiyo shuruucda iyo siyaasadaha saldhigga u ah qaabaynta siyaasad siyaasadda dhow sida doorashooyinka la filaya dhowaan lix dowladdu in dowladdu si deg deg ah u abaabusho dib u heshiisiin lagu boogadhayayo wixii ka dhacay doorashooyinkii koonfur galbeed doorashooyinka koonfur galbeed dhibaataa ka dhacday ma qarsoonayn dadka dhan way og yihiin laakiin waxaa loo baahan yaha waxay yihiin wixii dhacay in laga boogadhayo laga daawoobo horeyna loo sii socdo oo aan shongalo maxaa loo dilay shalay aan la joogin intaa kadib waxaan rabaa inaan bogaadin halkan uga soo jeediyo kow xisbiga midowga iyo nabadda xisbiga midowga nabadda iyo horumarka u b d wuxuu bogaadinayaa kow horumarka dowladda ay ka samaysay qaybaha dowladnimada qaarkood labo sidoo kale waxaan si weyn u bogaadinaynaa guud ahaan ciidamada qalabka sida ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed dadaalka nafurka ah ee ay ugu jiraan difaaca dalka iyo soo celinta karaamada ummadda soomaaliyeed
saxaab kambani isbeer baartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc welbile luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajiyaal oo nooc kasta le mooto lamalugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan ankaseeda walaalayaal saxaab kambani isbeer baartis ogaada bulshoy hamar malanku adeega wayba usasa toos enkirinya abuudabey saxaab kambani isbeer baartis iyo weliba usaa kor jeeda isteeshin yarooga ama walaay faahfaahin kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumi todoba soddon iyo kow eberli hal shan siyeetan sagaal iyo seddex toddobaati kow eberli hal shan afarti kow soddon iyo li siyeetan ama eberli hal sagaal lixdi iyo li eber afar afarti afar ama gmail kuus iyo saxaab com at gmail dot com haddaba bulshay balantaan waliba antino ku ombana saxaab kambay isbeer baarke
waraasheeg daamiintada isiga
xildhibaan cabdifitaax xukuumadda ee dowlada federaalk xildhibaan cabdifitaax xukuumadda baarlamaanka soomaaliya yaa sheegay in dalka xiligan siyaasadda yeeda ku dararta gaar ahaan madaxdanka sareyta dalkiyo wadaan aargoosi ku iidan qof kasta oo ku qaybgalay heliiskii kambala ee kooda walaalayaal waxaan rabaa inaan xuso habdhaqanka dow oo aan cambaareeyo habdhaqanka dowladnimo ee dowladda hadda joogta ee xukuumadda hadda talada haysa habdhaqankaasi wuxuu ku salaysan yahay waa habdhaqan argosia oo qofkii maalin dowladda sidaa u jaleecay iyo qofkii isyiri toosiya wax ka sheegay laba gebin lagala boodayo waxaanu rabnaa in habdhaqankaa la bedelo oo sharciga lagu soo noqdo waxaa markhaati kuwa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo qof kasta oo kampala accord wixii la ohan jiray meelownak ay ka soo gashay waxaa hadda inoor fadhiya cabdiraxmaan cabdishakuur oo weliga markaa ahaa hogaamiyihii mucaaradka ee ugu aktifsanaaye markaa joogay waa ogtiinoo argoosigiisi waxay noqotay in gurigiisi lagu weeraro keliya waxa la weeranayta inuu ra'yigiisa si xero u cabiro waxaynu ognahay united nationska in berigaa la tuhmayay inay qayb ka ahayd oo waynu arkaynaa budhkii wuxuu ku dhacay nicholas haysom oo gebigiisu saddex bilood joogay ayuu budhkii lala dul fuulay taana waanu cambaaraynaynaa de qof laba bilood joogay goorta wax qaldayba garan maynee keliya waxaa dembiga keliya loo haystaana waxa weeye war dadkiina ha dilina dadkiina ha caburina doorasho fiicanoo xor iyo xalaala qabsada dadkiina ha xidhina nin intaa waraaq ku soo qoray marka la yidhi dalka waa ka bax waad ka baxaysaa dee waa garan kartaan dadka dalka soomaaliyeed ma aha in lagu qaldo madax bannaanida soomaaliyeed baa la ilaalinayaayoo dalkan qof kasta oo jooga oo xiriir caalami ku jooga in banaanka loo turo loogu marmarsoodo madax bannaanida soomaaliyeed madax bannaanida soomaaliyeed annagaa u taagan haddii madax bannaanida soomaaliyeed uu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ilaalinayo askar laba sanu haystee askarta gurigiisa ilaalisa ayuu askar soomaaliyeed ku bedeli lahaa askar soomaaliyeed baa xayndaabka koowaad ugandhiis baa taagan kii ugandhiiska xukumayana wuxuu leeyahay waa kueeraya horta bal muu caqliga saliimkii wuxuu ku tusayaa inuu horta qofkan ka socda amisom inuu ka maarmo gurigiisa isagu ilaashado waxaa dee anu waan qiyaasaya kampala accord shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ayuunbaa hadhay dee dadka laga aargoosanaya iyo weerar museveni waxa lagaga aargoosanaya iyagaa noo sheegi doono maruma hayno waa wax soo socda
yesinhayte madian in yarsin kututaabada jiif italyaane oo orjinaal e jiif lamashey jiif sadishey jiif afarshey oo hal inirig e likiinkusuubiyaw m b f oo hatana baydhowlay likiinkusuubiya wiliba fidha arbeedye bariime e sida sadidoor afardoor i haano kala kuraasta hafiise miisaska io armaajooyinka hafiise i gurya miisas dhale e oo afar kursi wedadan haani martasharafta liinkataragali e i haano likaqadeeyaw korsiididi dareerayan miisaskii dhalada la saaradaay io armaajooyinkii dhaliya la galladaay roogagii fidhaarbeedka la dhikaay oo bariime e i weliba ubahyo i alaab kale oo cusub oo fara badan ankaseeda walaalayaal arwo alla aamin jenaraal farneejar shirkadunya wayba isin siinhayte edeeg usub oo isin baydhawo wilidin hor anka aragna oo la eraw free home delivery oo macnaashay eyi shirkad hoob isin alaabta ku gadatan baabura siinka qaadas waana idinga siin jees waana siin rakabas iyadoo beesana siinka usaan shirkadiya wayba harii lilata salaam bank lanki beesadis yarta alaabta way ingade tartiib tartiib yaan iska dhiibe shirkadun a g f iyo wayba iyo hashaqeesay kun sagaal boqol sagaalun isagaalki ilaa iyoonay hata waybaana iyo xarumo kaleta kismaayo xamar iyo baydhabo xarunta moobilka ee al'aamin yo wayba iyo kataale kiilo sab'a islamarkaasna mayba iyo kadheginta masaajidka arabta wali faahfaahin kale oo intaas dheer wayba isan kula hariiri kortaanu taleefanada nambaradiio iyo shalayin taleefan leeleenka soddon ili toddobaatan i toddoba eber eber ama mobel nambar eberli halshan konton i sagaal afarton i toddoba konton ama mobel nambar eberli halshan konton i afar afartan i sagaal liidun i sede ama taleefanka kale oo nambar shay useeyey eberli halshan konton i kow liidun i sede konton i lama hataba bulsho ballantaan waybo aynuuna ku oombanan alaab wareegda allacaamin jenaraal farneejar اللام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات
xildhibaan odwaac yaa usiina sheegay in miisaaniyaddii lanka tala galay horumarinta galmudugyada tayada la gooye marnana waddankan in gacan dictaatuuriyadeed oo dee qof wuxuu raba uu iska samayn karo oo sharciga uu ka sarreeyo oo muwaadinka xuquuqda uu leeyahay afar ilaa tisac ka badan oo xiraan inuu diido qof laga aqbalayo ama loogu dhegad muglaanayo wuxuu rabo qofku waa halayn karaa oo dee waad arkaysaan waddanka hadda waxa ka jiro maalin horena waa sheegay oo dowladda waxaan u bixiyay dowladda garya gardaro wax allaale wixii khalada iyo wixii saxan waxa ay rabtaa saxan saxna maahan sharcigu sidaasna uma shaqeeyo marka waxaan rabay inaan inaan wixii aan soo dhegaysto deegaanka ka soo dhegaystay aan idiin sheego oo ahaa in dowladda federaalka lixda bil oo lasoo dhaafay ama toddobada bil oo lasoo dhaafay miisaaniyaddii loogu talagalay galmudug ay goorsatay oo aysan siinin deegaanka waxay kaloo dowladda federaalka xanibtay mashaariicdii horumarineed ee dowlad goboleedka galmudug loogu talagalay waxaa ii sheegay madaxweynaha galmudug mudane xaaf in mashruuc one point five million ahaa oo I'm not sure inuu world bank ahay iyo african development bank ciddoo ahay hadda xasuusteydu kuma jiro laakiin in laga mamnuuco halkan laga xanibay waxaan rabay marka anigu dadka deegaanka aan u tagan aan u sheegaya dowladdana aan rabaa inaan u sheego annaga iyo dowladdu ma ahayn inaan isu khilaafno mashaariicda horumarinta marnaba ma ahan in mashaariicda horumarinta loo adeegsada arrimo siyaasadeed waxaan waa wax naft dadka la xiriira waa wax quutul maalmeed la xiriira kursigana shalayna waa la joogi berrina kuwo kalaa joogi kara madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha marka waxaan kula talinayaa kursiga si kaloo badan oo loo difaacaa jirtee haweenka iyo ilmaha iyo dadka ooman ee deegaankaas wix yar ee adduunku soo qoondeeyey inaad ka xanibataan kuma difaacmaya kursiga siyaabo kaloo badan ha loo difaaco waxaan rabay oon kusoo khatimaya warkayga deegaanka waxaan uga imid oon halkaan u imid dabcan waan horena waa idinku sheego aad baa loogu hanweynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maadaama deegaanku deegaankoodu yahay sabab keenaysana ma jirto inay sida intaas la eg ay uga didaan nidaamka inay dhex fadhiistaan dadka isu keenaan waxaa ka waraysaan bilo iyo qaadatay inaan galmudug dhisnoon dhex fadhinay isxilqaankayga iyo soo waraysigayga markaan deegaanadii soo wareystay gaalkacyo tegay dhuusamareeb tegay cadaado tegay dadkii ugu muhiimsanaa deegaanka soo arkay waxaa iiga soo baxday inaan u baahanahay inaan xildhibaanadii federaalka ahay waxaa ka waraysaan soddon iyo lix xildhibaan iyo sideed sanatara laga soo doortaa deegaankaas wasiiray leeyihiin ganacsato iyo dad waxgarada oo magaaladan joogo oo dhaqanhay leeyihiin inaan dhammaantood uga warbixiyo dhibta ka jirta waa cunug yar galmudug cunug yar oo kuriin u baahan uma baahna neefta in lagu celiyo marka in neefta lagu celinayo meesha hadda neefta looga celinayaan haddii dee lagu sii hayo ay dhici karto in dib loo soo kabi waayo dadkaasaan soo doonay inaan la shiro warka kaligay xaqiiqa raadis kaligayaan ahaa markii hore waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed iyo cid walbaba annaga waxaan matalnaa deegaanka la yidhaha galmudug xuquuqdiisa inaan u doodno baarlamaanka uga istaagno madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha haddaan ka dareen inaan iska shaqayna inaan u sheegno fariinta deegaanku iisoo dhiibay ee soddon iyo lixdii xildhibaan iyo siddeedda sanatarna sidaasay ahayd danaha siyaasadeed oo yaryarkaa qof walba wixiisa waa yeelan karaa laakiin arrimaha horumarinta iyo deegaanku inuu noqdo deegaan dowlad dowlad leh oo dowlad hoosaad dowlad goboleeda leh waxaan isleeyahay cid walbay dan ugu jirtaa aad iyo aad baa umahadsantihi
weliba galab kaloo eed infara badan weliba weyba laakiida waayay qiimo eedkii raaligeliyow subyaal haanikiseegay alyawsay tukaanso tukaanso toonaayay madiibita tariiga maayahaan hayne tarantakawaartar ii remoorsay madika taagsadaan nahaaka welisoo antariga maanee ayo nooce sida aafi breshar hal ilaa lama aafi breshar sid ilaa afar aafi breshar tumi koo ilaa tumi lama maasadue bolis fidhiya musqulo turkiga ihaan kale caadiga ah fiiliya qismeede fiiliyaagi shibkasada fiilisay fiilisyeeshay i fiilidoodish i mutuleelyaal risi ii baalaybaro sakatuurooyin i saacadood biyo oo bariime ii kumasaatooyin m b f i qalabkii sariiro iyo ilbaabe orjinaalka ee laku suubiyaay gorore construction companya ganfuurka lahansaaray galab dhismo oo kumbad ee meela galab dhismo oo kumbad ee meela ganfuurka lahansaaray gumey kooya gadada maamulaaga guul gorore construction company wayba u sakataale anton dhoyte station yarowka iyo bakhaarka galabka dhismeeda ee almuweere islamarkaasna wayba usaa horjeede dugsiga hoose hesare ee ma'ruuf wan maamulaha gorore construction company wayba usaya muhidiin gorore wali faahfaahin kale intaas dheer wayba kula riirka doona taleefanada nambaradu shalay eberli hal shan konton iyo shan afartan iyo sagaal sagaalo iyo shan eberli hal bi konton iyo shan toddobaatan iyo siyeed eber hal ama somotelka oo usay eberli hal lama shan konton iyo shan afartan iyo sagaal sagaalo iyo shan hatiba bulshooy ballantaana way kuwa bakhaarka qalabka dhismeeda ee gorore لننطلق إلى العلا لنحن
maamulka gobolka banaadir iyona jimciyadu quruumo ku dhex ciito waliba yoyinahaan iyo magaalada muqdisho kashaal saxiideen dhisballanka talgalay caasimada dalka qaybo kumada jidantiidii gudoomiyahaga gobolka banaadir waana doga magaalada city injineer yariisow yahay kuhusina saxaafadda la hadli waana ku warbiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha guud oo loo yaqaano unops team inuu xafiiskan nagu soo booqdo islamarkaana aan halkan ku wada saxeexanay heshiis heshiiskaas oo dhigaya in magaalada muqdisho aan dhowaan ka bilaabi doono sagaaliyo toban wadooyinka loo yaqaano interloxka oo toddoba degmo laga hirgelin doono islamarkaana hay-addan qaramada midoobay loo gartay inay noqoto cidda hubinaysa waddooyinkaas in loo dhisi doono sidii loogu talagalay hubinaysa tayada islamarkaana la shaqayn doonta maamulka gobolka iyo shirkadda ku guulaysan doonta inay dhisto waddadaas waddooyinkaas maamulka gobolka banaadir waxaa ka go-an dibudhiska dalka dibudhiska caasimadda caasimaddaana sidai barsimaadka hore ugu soo noqon lahayd haddii aan hirgelino sagaaliyo tobankan waddo oo xaafadaha weliba dhexmaraya waxay noo noqon doontaa inay dhaqaalihiina kor u qaaddo islamarkaana ay nagu hagaajiso in waddamo badanna ay arki doonaan sida maamulka gobolka banaadir iyo bangiga adduunka uga wada shaqeeyey qorshahan kadibna ay dhici doonto in deeqbixiyaashana ay ku dhiiran doonaan wadooyin kaloo noo dhimanna in la dhammaystiri doono annaga in waddooyinka la dhiso ahmiyad gaar waxay u leedahay horumarka dhaqaalaha shaqa abuurka dhallinyarada iyo marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta in madaxii unops team uu halkaana la joogo oo aan wada saxeexano aad iyo aad umahadsantiin
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshono stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arlaadon baydho ulbaabadee laka banaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electroniga helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business carunta ganacsiga ee baystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw maleh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan eniga kula taladayan carwo baystar agabka stationariga oo erbadoonku moganayna carwada lankaseedow bystar business center nadar welba mobel niclo ilaa iyonay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafa raadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayid leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona inkumoqanayn
guud ahaan barnaamijkii kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal intaa ka gabagabeeyana antireedun kulamaana ku kalimada oliba siinku ku tabaane saasiyana maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
شرنگود مرکز و آلی کشمایت